wafdigan oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa ay duhurnimadii maanta soo gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa garoonka diyaaradaha dhaktar shaati gaduud kusoo dhaweeyey madaxweynaha koonfur galbeed guddoomiyaha baarlamanka iyo boqolaal shacab oo xaafadaha magaalada baydhabo ka kala yimid kadib waxaa loo galbiyey madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ay maatanka ra-iisul wasaaraha ka hadlay ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay ra-iisul wasaaraha safarkiisii ugu horreeyay inuu ku yimaado magaalada baydhabo
runtii maanta waxay noo tahay maalin farxada oo ayna soo booqdeen ra-iisul wasaarihii iyo wafdi ballaaran oo xukuumaddiisa ah aada baan ugu faraxsannahay waxaa sharaf weyn noo ah in ra-iisul wasaaraha shaqadiisii ugu horreysay iyo kormeerkii ugu horreeyey uu gobollada ku maraayey dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in nagala bilaabo aada iyo aadaan ugu faraxsannahay sharafay noo tahay waana uga mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisaba runtii ra-iisul wasaaraha waxaan ku bogaadinayaa shaqada fiican oo uu wado waxaan uga mahad celinayaa booqashooyinka uu bilaabay oo annaga uu naga bilaabay mudana ra-iisul wasaare soo dhawow adiga iyo wafdigaadaba koonfur galbeed ku soo dhawow xaruntii ku-meel gaarka ahayd dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baydhabo kusoo dhawow meel aada iyo aada lagaaga yaqaano oo aada lagaaga jecel yahay oo muddo badan ah ka soo shaqaysay oo samafal badan ah ka samaysay oo development badan ah ka samaysay oo aada lagaaga yaqaano oo aada lagaaga jecel yahay kusoo dhawow hadduu ilaahay yiraahana waad arki doontaa magaalada iyo ururada bulshada iyo hay-ad shacabka noocyadiisa kala duwan iyo dowladdaba intaba si guud ahaaneed iyo si gaar ahaba waa u arki doontaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isaguna wuxuu ka hadlay ujeeddada safarka uu ku yimid magaalada baydhabo xaqiiqdii maanta waxay ii tahay farxad aan la soo koobi karin oo qalbigayga taabato sababtuna waxaa weeye magaaladan aan maanta yimid oo ah caasimadii ku-meel gaarka ahayd ee maamulka koonfur galbeed waa magaaladii igu wax soo saarka iyo waxkaqabadka ugu badnaa oo aan nolosheyda geliyey magaaladan baydhabo jannaay waa magaalo qadiim ah xadaarad leh waktigeedana haddee dad badan oo yar ayaa yaqaano halkan fadhiya marka aada ayaad ugu mahadsan tahay madaxweyne inaan halkaan imaado adigoo igu soo dhaweeyey igana codsaday inay noqoto magaaladii ugu horreysay oo aan u imaado shaqo intaan xafiiskan qabtay safarkan waa safar shaqo oo aan halkan ku imid wuxuuna qeyb ka yahay waxqabadkii iyo iyo waxyaabihii la taaban kara ee wasaaradaha dowladda federaalka ah ee xukuumaddeyda aan ku heshiina boqolka maalmood ayuu hordhacow yahay taasoo aan ugu nimid inaan soo booqanno mashaariicda hadda gabagabada marayso kuwa cusubna aan dhagax dhigi doonno hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka farxaddaas iyo reyrreyntaas waa ku mahadsantahay si aad noogu soo dhaweysay idinkana waxaa idin leeyahay magaaladan magaalo barwaaqo allah ka dhigo shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya iyagana mahad ballaaran ayaan ujeedinayaa waa dad sabir badan dad wanaagsan dad xaqiiqdii yaqaano dowladnimada iyo sharafta qaranka soomaaliyeed waaye marka aada ayaan iyagana ugu mahad celinayaa waa mahadsantihiin soo dhaweynta aad ii fidiseen aniga iyo wasiirada ila socday oo ka kooban wasiiro kala duwan dibna aan ugu kulmi doono shirar gooni gooni ah iyo mid gaargaar ah wabilahi towfiiq waana mahadsantihiin waa safarkii ugu horreysay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu ku tago mid ka mid a gobollada dalka tan iyo marka loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo